xilli gobolada waddanka badankooda uu ka cawrtay roobka guga ayaa waxaa haddana jirta saameyn ballaaran uu roobku ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka wadooyinka waaweyn ee magaalada dhuuble ayaa waxaa jiifa biyo aad u badan kuwa uu hakeeyey isu socodka gaadiidka yaryar qaar ka mid a dhalinyarada ku shaqaysatay gaadiidka yaryar ee ku nool dhuubley oo raadiyaha sanguuni la hadlay ayaa maamulka degmada dhuubley ka codsaday inay wax ka qabtaan biyaha fadhiya wadooyinka halbowlaha u ah magaalada waad mahadsantahay magaceyga axmed shukur cabdi waxaan ka mid ahay tagaasida dhuubley marka anagu roobabku maadaama raxmad ay yihiin loo baahnaa saameyn weyn baynagu yeesheen hadda markaan dhano wadaan isticmaalayna inaan wareeganay noqonaysaa marka saameyn aada weyn nagu leedahay marka maamulka waxaan kacsana wadooyinka noola hagaajiyo wadooyinka biyo badan baa fadhiya marka ma isticmaal karno haddaan iska fadhina waxaan qabanayna malaha dee ilmihii waxbaan korsa ima korsan iskanahay marka tagaasiidii maxaad maleysaa in waxba uu ka shaqaysan karinba marka maamulka waxaan kacsanaynaa inay wadada noo hagaajiyaan niyo aad bayna ugu adag tahay waxaa hadda ma dabiri karo saan hadduu roobka sii socdana waxaan moodaa inaan iska dhigaynaba haddii muhiimaddu maxay tahay waa wadooyinka wada la mara haddii la waayo dee meel la mari kara ma laha marka meesha laami mela waa wadooyin wadooyinkiina biyaa wadaas jiifa meel la mara hadda ma laha wareegsan dheerna hadda markaad koowaad ama u baahan tahay ambul ku tiro kale u baahan tahay waxay noqonaysaa sidaad rafiika camal inaa wareegsato meel dheer aa marto budad baan ka wareegsato markana aad bay dhib noogu tahay marka waxaan ka codsanaynaa dadka shaqada kale maamulka inay arrintaa wax ka qabtaan dee codsigan maqan tagaasida dhoobila daana bismillaah magacayga waxaay cabshuur ciid bandiid waxaan deganaa magaalada dhobley roobkan wallaahi aada buu u daay maasha allah ilaah noo siyaadiyo kulley anaga hadda urarka dhallinyarada haddaan nahay waxaan ka codsan lahayn maamulka jubbaland ee dhobley inay waddooyinka biyaha fadhiyaan ay biyaha noo dhaafiyaan si ay noo gelin cagacagafka taasoo saameynayso waddooyinka oo naga xirmay annagoo ku shaqaysanayna gaadiidka kuwa tagsiyaasha yar aan ahayn baabuuraha weyn oo xamuulka ah kuwana waa tagsi aada ayuu u yaryahay hase ahaatee laakiin tagsi maadaama anaga korsataaskan ilmaha ku xamaalinayno